bismillaahi raxmaan iraxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeenimo radio jawar qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo gaaray dalka jabuuti dagaal khasaare dhaliyey oo ka dhacay galbeedka gobolka mudug odayaasha dhaqanka beelaha soomaaliyeed oo muqdisho kulan ku yeeshay oo soo dhoweeyey gogosha uu ku baaqay madaxweynaha dalka ciidamada dowladda oo magaalada balotxaw lagula eegtay qarax warka dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan qaramada midoobey oo albaabada u laabaysa xarumaha rootiga lagu sameeya ee magaalada giza soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda sifaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo barar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobada warka habeenimo kuwooda ugu doorkaroon haatanna waxaad kusoo dhawaataan warkiiyo intaasi ka faahfaahsan madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray dalka jabuuti abdicasiis ibraahin ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta gaaray caasimadda jabuuti ee dalka jabuuti waxaana halkaasi uu kula kulmi doonaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud dhiggiisa dalkaasi jabuuti madaxweyne ismaaciil cumar geelle madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo wafdiguu hogaaminayay markii ay gaadheen madaarka diyaaradaha ee magaalada jabuuti waxaa lagu soo dhoweeyey soo dhoweyn heerkeeda uu sarreeyo madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud inta uu ku sugan yahay magaalada jabuuti ee dalka jabuuti waxa uu la kulmi doonaa dhiggiisa waddankaasi jabuuti ismaaciil cumar geelle waxyaabaha ay ka wada hadli doonaanna waxaa ka mid ah arrimaha la xidhiira ammaanka siyaasadda dhaqaalaha adkaynta xasiloonnida gobolka iyo arrimo kale madaxweynaha soomaaliya inta uu joogo magaalada jabuuti ee dalka jabuuti waxaa kulamo gooni gooni a yeelan doona xubnaha kale ee la socda madaxweynaha soomaaliya iyo xubnaha kale ee dhiggooda ah ee waddankaasi jabuuti safarka madaxweynaha soomaaliya uu ku gaaray magaalada jabuuti ee dalka jabuuti waxa uu ku soo aadayaa xilli dhowaan madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu iclaamiyey shirweyne looga hadlayo arrimaha soomaaliya gaar ahaan arrimaha la xidhiira dagaalka ka dhankaa dhaqdhaqaaqa al-shabaab oo ugu baaqay madaxweynaha soomaaliya inay ka qayb galaan hogaamiyeyaasha bulshada dagaal khasaare dhaliyey ayaa ka dhacay galbeedka gobolka mudug cabduqaadir jakaarta ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya khasaare isugu jira dhimashadii dhaawac ayaa ka dhashay dagaal maanta deegaanka jicboor ee galbeedka gobolka mudug ku dhex maray laba maleeshiya beeleed oo halkaasi wadagaa saacdii lasoo dhaafay ayaa xiisad dagaal oo u dhexaysa labada maleeshiya beeleed waxaa laga dareemayay galbeedka gobolka mudug ayeeshee maanta dagaalkaasi uu dib u qarxay waxaana la sheegay in dagaalka maanta ku dhowaad toban ruux dhimashadii dhaawac uu kasoo gaaray dagaalka kuwaas oo labada dhinac ka kala tirsan waxaana la sheegay in sidoo kale burbur xoogan uu soo gaaray guri ku yaala goobaha lagu dagaalamay ee jicboor oo ah dhul miya oo ku yaala galbeedka gobolkaasi muduga wararka ayaa waxay intaasi ku darayaan in weli xiisada dagaal ee u dhexaysa labada maleeshiya beeleed ee maanta ku dagaalamay deegaanka jicboor ee gobolka mudug halkaasi laga dareemayo iyaduna dhinacyada qaarkood ay sameynayaan hub urursi waxaana dadka deegaanka qaarkood oo bilaabay in colaada maanta ay ka barakacaan ay sheegeen inay soo wajahda maalmihii lasoo dhaafay cabsi xoogan oo ku aadanaa in dushooda lagu dagaalamo balse maanta dagaalka halkaas uu ka dhacay maamulada puntland iyo galmuduga ayaana ilaa iyo hadda weli dagaalkaasi ka hadlin waxaana xusid mudan in dhowr jeer labada dhinac ee dagaalkooda uu yahay mid soo laalaabtay la isku dayay ee xal laga gaaro balse lagu guulaysan waayey saacadaha soo socda ayaa la filayaa in maamulada puntland iyo galmudug mas-uuliyiin ka tirsan ay gaaraan magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug islamarkaana ay bilaabaan wadahadalle xal looga gaarayo colaadaasi sidoo kalena la filayo in ciidamo labada dhinac kala socda ee puntland iyo galmudug loo diro deegaanka jicboor ee galbeedka gobolka mudug si markaasi loo kala dhex dhigo labada dhinac ee dagaalamay islamarkaana dagaalkooda uu yahay mid soo laalaabtay odayaasha dhaqanka beelaha soomaaliyeed ayaa muqdisho kulan ku yeeshay soona dhoweeyey gogashii uu ku baaqay madaxweynaha dalka axmed cabdikariin ayaa warkaasi muqdisho inooga soo diray odayaasha dhaqanka soomaaliyeed ayaa magaalada muqdisho waxay ku yeesheen kulan ay ku soo dhoweynayeen gogosha uu ku baaqay madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud odayaashaasi oo ka wakiila beelaha kala duwan ee soomaalida ayaa waxay ku baaqeen in gogoshaasi madaxweynuhu ku baaqay laga qayb qaato si loo dhammeeyo khilaafaadka iyo madmadowga jira waxaana sidoo kale odayaashu baaqoodaasi ku bogaadiyeen dadaalada kala duwan ee dowladdu ay hormuudka u tahay oo looga xoraynayo kooxaha nabadiidka waddanka odayaasha ayaa baaqoodaasi waxay ku sheegeen in madaxweynuhu uu doorka ay leeyihiin odayaasha dhaqanku uu siiyo waxayna sheegeen in marba haddii waxa laga hadlayaa ay yihiin nabadayn ay dhaqanku hormuud u noqdaan hawshaasi nabadoon cali diiriye iyo nabadoon xarago oo ah qabanqaabiyaasha kulankaasi ayaa ugu horrayn halkaasi ka hadlay madaxweyne xasan sheekh maxamuud waa odayaashaan weligood mucaarad ma ahayn way ku taageersan yihiin waa nimanka xildhibaanada soo saaray waa nimanka askarta shaqeeyaya markii la waayo marjic loogu soo laabayo waxa halkan fadhiyaa waa soomaaliga ka kooban yihiin jufo ma ahan waxaan baaqeenna aan ku dirayna leenahay inaan macnaha kursiga ay leeyihiin oo dib heshiisiinta ku leeyihiin saakay inay u taagan yihiin inaysan marti ugu hayn maamul goboleed inaysan ugu hayn xildhibaan waxay rabaan nimankaan nimanka kula shaqeeya oo la shaqeeyaya askarta iyo ciidamada howlgalka ku jira kii la waayo ninka lasoo wacaa waa duubabkan mudane xasan sheekh maxamuud uu ugu baaqay soomaaliya guud ahaan iyo gaar ahaanba qaranku inuu la isugu wada yimaado lagu wada hadlo lagu lagu xaajo qaato wax allaale wixii soomaaliya u baahan tahay ee xilligan taagan in laga wada tashado waxaan runtii rabnaa inaannu qaadanno kaalinta aannu leenahay haddaannu odayaasha dhaqanka nahay iyo bulshada rayidka ah inaannu kaalinteedii qaadanno baannu insha alla rajaynaynaa waxaan runtii ku baaqayaa dhammaan dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadirba inay ka qayb qaataan dib u heshiisiinta waxaa sidoo kale halkaasi ka hadlay odayaasha kala duwan ee dhaqanka ee beelaha soomaaliyeed ee halkaasi isugu yimid waxaan si toosa u ayadaynaa haddaanu nahay dhaqanka soomaaliyeed gogoshii nabadeed ee dib uheshii dhab u heshiisineed ee uu madaxweynaha qaranku baaqay inuu u qabto dhammaan siyaasiyiinta iyo qaybaha bulshada soomaaliyeed oo dhaqanka soomaaliyeed kow ka yahay
maanta waxaan u fadhinaa oo n isugu nimid iyadoo soomaali qoys ka maqan aan la arkin inaan ayidno madaxweynaha baaqii uu ku baaqo baaqii nabadeed ahaa baaqii odannimo baaqii soomaalinimo baaqii mas-uuliyadeed aad iyo aadaan ugu qashuucnay waxaad mudan tahay marka inaan ku niraa madaxweyne waa ku taageernay waa kugu taageernay waana ku garab taagannahay doorka dhaqankana waxaan rabnaa inaan anigoon cid aadan loo soo marin inaan dibheshiisya dhinac ka fadhiisanaan rabnaa
waa inaan ku taageernaa ku hambalyaynaa oo waa mahadsantaa aan ku dhahnaa baaqii nabadeed oo gogosha ahayd oo dhab heshiisiinta ahayd oo madaxweynaha uu ku baaqay taasoo ugu baaqay saamilayda siyaasadda iyo hoggaamiyaasha bulshada aad iyo aad baad u mahadsan tahay mudane madaxweyne waxaad ku dhawaaqday xilligeedii waana waxaad tahay nin geesi ah codkar ah nabaddoonna ah waana kugu garab taagannahay nabaddaas iyo maaragtay wadatashigaas aa sheegtay shirkaani wuxuu daaran yahay amuu daba socdaa gogoshii nabadeed ee uu ku baaqay madaxweynuhu inaan ayidsannahay soomaaliyu meel kastay jirtana ay ayidsantaha shirkaas marka koowaad waxaa loogu yeeray shirkaas oo loo iclaamiyey ciddii ama siyaasad ahaan wax uga tirsanaysa ama dhaliil ka qabta qaabka ama ay dowladdu u shaqaynayso ama muxuu ahaayey wuxuu si kale u aragta shirkaas marka la isugu imaanayo waa in dowrka ugu fiican ay ku yeeshaan odayaasha dhaqanku madaxweynaha baaqi uu soo jeediyey haddaannahay salaadiinta soomaaliyeed dhammaanteen waan ayidnay waana garab taagannahay waan garab taagannahay taa kadib ciidamada soomaaliyeed ee dhiman hayo een ku hurudno meel ay joogaanba garabkiinna allaha ka garabkiinna allaha galo waa idin garab taagannahay caafimaad iyo cimri dheer ha ilaah idiin siiyo wax walba hawl kasta ilaahay idiin fuday aan lehay odayaasha soomaaliyeed ee dhaqanka ah
maxaa qaali ka dhigay markii doorashadu jirto dowlad dhiska uu jiro maxaa qaali ka dhigay oo laysku qabsadaayo oo laysku dilaayo oo aada loo daydayaayo aada loo doondoonaa markii dowlad dhiska uu jiro ama baarlamaan hala dhiso ama dowlad hala dhiso markii kalena intaa markii eh, laga guto shaqadii laga rabay iyo wixii laga rabay maxaa rakhiis ka dhiga arrintaasu arrin cajiiba waaye waxaan rabaa inaan madaxweynaha ugu baaqo madaxweyne odayaasha dhaqanku inay qaali ahaadaan mar kasta ayaa la rabaa waxaan oggolaahaynaa waxaan ayidaynaa waxaan oggolnahay gogosha uu ku baaqay madaxweynaha soomaaliya gogoshaas waa gogol nabadeed aad iyo aad aan ugu hambalyayhaynaa waxaa loo fidiya saamilayda siyaasadda saamilayda siyaasadda waxaan leenahay ha ka soo qayb galaano ninkii warqabaa meesha ha ka sheego waa soo dhowaynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane brofesor xashan sheekh gogosha uu fidiyey gogosha mugdi kuma jiro soomaali buu u fidiyey saamiley keli uma uusan fidin soomaalidana waxaa xukuma odayaasha dhaqanka ciidamada dowladda ayaa magaalada baladxa oo lagula egtay qarax khasaare dhaliyay cali aadan ayaa warkaasi inoo fahfaahinaya wararka ka imaanaya gobolka gedo ayaa waxa ay sheegayaan in dagaalamayaasha al-shabaab ay qarax la beegsadeen bar kontarool oo ciidamada dowladda ay ku leeyihiin degmada beled xaawe ee gobolkaasi wararka ayna helayno ayaa waxa ay tilmaamayaan in qaraxaasi uu ka dhacay bar kontarool oo ku taala degmada beled xaawo ee gobolka gedo ayna ka dhasheen khasaare kala duwan lama xaqiijin karo khasaaraha rasmiga ah ee qaraxaasi ka dhashay inkastoo wararka qaar ay kusoo warramayaan inay jiraan dhaawacyo soo gaaray qaar ka mid ah askartii ku sugnaa goobta uu qaraxa ka dhacay dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegeen in jugta qaraxaasi ay ka maqleen xaafadaha kala duwan ee degmada beled xaawo ee gobolka gedo sidoo kale kama hadlin saraakiisha ciidamada dowladda ee ku sugan degmada beled xaawo ee gobolka gedo khasaaraha qaraxaasi lala beegsaday ciidamada dowladda barta kontarool ay ku lahaayeen degmadaasi dhankooda dagaalamayaasha al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxaasi iyagoo tilmaamay in bartan kontarool ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda ay la beegsadeen khasaare kala duwanna ay ku gaarsiiyeen iyagoo tilmaamay in askartii halkaasi ku sugnaa in qaraxaasi uu kasoo gaaray khasaare isugu jiray dhimasho iyo dhaawac dagaalamayaasha al-shabaab ayaa sidaan oo kale waxay qaraxyo la beegsadaan baraha kontarool ee degmooyinka iyo deegaanada gobolada dalka iyagoo ay ka dhashaan qaraxyadaasi khasaare kala duwan halkaa warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa radio jowhar haatanna warka dibadda qaramada midoobe ayaa sheegtay inay ku khasban tahay inay xirto dhammaan xarumaha lagu sameeyey rootiga ee magaalada qasa sababtuna ay tahay buryeerada ka dhalatay go-doominta israel ee dhulkaasi xarumaha ayaa muhiim u ahaa quudinta kumanaan qof oo reer gaza ah israel ayaa joojisay in muddo ah inuu gargaarka galo magaalada khaza dhanka kale israel ayaa isu dayeysa inay iska difaacdo dilkii shaqaalaha caafimaadka ee lagu dhex dilay gawaarida gargaarka deg dega hafayeen u hadlay hay-adda qaramada midoobay ee u qaabilsan cunnada adduunka ayaa sheegay inay xiritaankan ay saameyn doonto boqolaal kun oo falastiiniyiin ah oo ku tiirsanaa rootiga la dubo warkii habeennimo aad kala socoteen dhegeystayaal radio jowhar waa naga intaa cidduu warkeena sheegana waxay dib kaga daalaca kartaa bartaan ku leenaana facebooka ama w w dot radio jowhar dot net sidaasiyo ammaano allah